maamulka degmada faraweyne ayaa daafuray ceelbiyoodka deegaanka catroosh oo lagu sameeyay dayactir kaasoo ay baahi badan u qabeen bulshada deegaanka daafurka ceelbiyoodkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka deegaanka kan degmada ururada bulshada mas-uuliyiinta maamulka somalilan iyo marti sharaf kala duwan gudoomiyaha degmada faraweyne faysal xareed iyo xoghayaha fulinta degmada faraweyne axmed weli sheekh maxamed ayaa ka waramaya muhiimada ceelkan uu u leeyahay bulshada deegaanka iyagoo ka mahadceliyay hirgelintiisa maanta oo halkan iskugu nimid guddida tuulada cadaroosh iyo maxaan ku dhahday iyo shaqaalihii qacanta ku hayay riigga cadaroosh waxaa ilaahay u hadiya in maanta dib loo kiciyey riigii cadaroosh oo muddo badan oo toddoba bilooda fadhiyo dadkuna aad ugu baahnaayeen waxaan halkan mahad ballaaraan u jeedinayaa ciddii ka soo shaqaysay oo ugu horeeyo maayar ku-xigeenka wasaaradda biyaha waxaan halkan aad farrinaan u dirayaa deegaanka iyo degmada haddaan nahay maamulka in mar haddii uu ceelkii ilaahay nagu guuleeyey inuu kacay inaannu ilaashanno waxaanu joognaa ceelkii riigga ahaa ee tuulada cadaroosh oo muddo toddoba bilooda fadhiyey oo ay weliba ku baagmeen xilligii ay dadku ugu baahida badnaa ceelkan waxaa ka cabaa ugu yaraan konton kun oo xoolaha abnool ah oo ka kala yimaada deegaanadan ku hareereysan cadaroosh runtii waa mahad ilaah mar haddu maanta bay noo shaqeynayo ceelkii waxaanan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda biyaha maayeer ku-xigeenka ee caasimadda hargeysa khadar axmed qaar ka mida bulshada deegaanka cataroosh ayaa ka mahad celiya dhismaha ceelkan runtii waxaa laga dadaalayay intaa loo ordayey in laga gaadho intaan jiilaalka dambe soo gelin in ceelkaasi shaqeeyo riigii dardaaran badan kadib aad baanu ugu mahadnaqaynaa dowladda iyo ciddii ka howlqashay iyo madaxda deegaankaba marka labaad waxaanuu naqaynaa mahadnaqaynaa wasaaraddii biyaha waxaanuu mahadnaqaynaa degmada waxaanuu mahadnaqaynaa ciddii gacan ka geysatoo dhan ciddii kale ee noo dayactirtay ceelkan ee iminka gacantaa ka geysatay na waannu u mahadnaqaynaa oo uu khadar maayer ku-xigeen ka kow yahay waxaan u mahadnaqayaa dowladda iyo odayaasha maamulkaa farweyne nala jooga ceelkan oo aana shaqaynin muddo toddoba bil ayaa hadda helay dayactir kaasoo ay dayactirtay wasaaradda biyaha degmada si bulshada ay u helaan biyo ku filan